taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo lagu laayay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in deegaano gaaraya ilaa lix ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan ku qaadeen kuwaasoo gebi ahaantoodba ay gacanta ku dhigeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka oo ciwaan looga dhigay faahfaahinta cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa lagu bilaabay sida tan ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligiis waxay weeraro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanada kale ah ceel cali axmed cali fooldheere daarunicma alkowthar ceel baraf iyo deegaanka caadley oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay guud ahaan si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyadan iyadoo sidoo kale la raaciyey khasaaraha ka dhashay weerarada waxaana lagu yidhi mujaahidiinta oo allaah kaashanaya ayaa dhowr jiho weeraro qorshaysan uga qaaday saldhigyada ay ku sugnaayeen cadowga allaah dagaallo saf ballaaran ah kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiisa buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waxaana halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira tirada maleeshiyaadka murtadiinta ku halaagsamay dagaaladii maanta dhacay ayaa waxay gaaraysaa sagaashan iyo saddex murtad oo ay ku jiraan saraakiil halka lagu dhaawacay in ka badan boqol koob iyo toban askari waxaana maleeshiyaadka murtadiinta laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaasoo hadda ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan waxa uu bayaanku soo gudbinayaa gaadiidkii iyo saanadii milatari ee u gacan galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu yidhi allah fadligiis waxay mujaahidiintu sidoo kale gacanta ku dhigeen dhammaan agabkii sahaydii iyo saanadii ciidan ee taallay saldhigyada murtadiinta lagala wareegay oo ay ku jiraan toddoba gaadiid ah kuwaasoo isugu jira gaadiidka xamuulka iyo gawaarida loo yaqaano tiknikada ay qoryuhu ku rakiban yihiin allah ayay mahadoo idil u sugnaatay oo addoomihiisa mu'miniinta ah guuleeyey cadowgiisa dulleeyey kelimadda towxiidkana kor yeelay ayaa sidoo kale lagu yidhi war-saxaafadeedka qaybaha dambe ee bayaanka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxayna ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xooga uga heestaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto duulaanadeeda barakaysan iyo jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga muslimka ah ee soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay shareecada allahna si buuxda uga hirgelinayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الله